dalkaasi indiya magaaladiisa haydarabad waxaa ku geeriyooday ee baha u naxariistee xasan ciise cali kuuriye oo ahaa suxufi muddo aad u dheer ku soo jiray saxaafadda soomaalida waa kan maxamed colood xasan oo warbixintan nooga diyaariyey alla u naxariistay xasan ciise cali xasan kuuriya ayaa maanta ku geeriyooday isbetel ku yaala magaalada haydarabad ee dalka indiya sida ay v o eda u xaqiijisay xaaskiisa caashe axmed xuseen oo kula jirtay cisbitalka
maanta ayuu dhintay oo bish saddex tahay toban saac markay noo tahay wadankan hindiya markay toban saac tahay ayuu naf baxay marka abolo hosbitaal uu ku dhintay baas hyderabad magaalo la yiraahdo marka wax yaraana joognay magaalada oo lix iyo toban ceshaan joognay lix iyo tobankaa ceshona istaal un baan intaa ku soconay oo baaritaan iyo waxbaan ku nagu waday dee maalin dhowda iyado isagoo m r la geliyey buu kooma galay koomadiisi u galayna caadi waa noqon waaye ay siiday intaasoo berye ku hayeen welina macnahaasay ulaahayn maantaan jawaabeynaa berridan jawaabeynaa dee tii allaaba iskaga timid isagoon iyagoon jawaabiyo waxba bixin marka xanuunka u dhintay ma sheegeen dhakhaatiirta beerka habitat c ayay sheegeen waxaa kaloo marxuumka iyo waxa uu ka yaqaan aan wax ka weydiiyey cabdiqaasim faarax ibraahim oo loo yaqaano bursaliid oo adeer u ah qadka teleefonka magaalada nairobi ayaan kula xiriiray ninkaanu wuxuu dhashay konton iyo afartii ilmihiisa nool oo joogaana waa lix
haye waa saddex wiil iyo saddex gabdhood laba gabdhood iyo wiil ilmahay dhaleen waa siddeed iyo toban gabar iyo laba wiille ma guursan weli shaqadiisa hadda anigu isku shaqo ma ahayn laakiin isagaan waalid u ahay nin wanaagsan oo islaam ah oo alxamdulilaah rabbilcaalamiin ummadda soomaaliyeed qolo walba la dhaqmuu ahaa ma garan allah u naxariistay xasan ciise cali xasan kuuriya waxa uu ahaa weriye rugcadda ah oo magaca ku dhex lahaa bahda warbaahinta soomaaliyeed waxaana wariyaashii kala soo shaqeeyey radiyo muqdisho ay aad ugu xusuustaan barnaamijkii dal jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu tabin jiray dhinaca fanka oo laga yaabo dad badan inaysan ku ogeyn xasan waxa uu ahaa shaqsi si weyn looga dhex yaqaanay hal abuurna ku lahaa abwaan cali jaamac cawaale cali dhoof ayaa isna ka warramaya inta uu ka yaqaan xasan iyo heesihii ugu caansanaa ee uu sameeyey toddobaatan iyo lixdii baa anigu horta xasan bartay ma garan si fiican nin dhallinyaro ah uu ahaayo oo fanka dadka qaymeeya ah oo hal abuur oo ma garatay wuxuuna hawl ka bilaabo shaqo ka bilaabay koox la dhihi jiray halgan oo gulwadayaasha ahayd ma garatay si fiican intii ka dambeysay fankiisaasuu ku jiray nin iska hal abuurahuu ahaa nin aada iyo aada u macaan oo aan dadka ka qaloon buu ahaa nin wuxuu ahaa aan hal kooxa ahayne kooxaha qaranka oo dalka ka jiro oo dhan u dhex uu ahaayo kooxdu arka la raaci jiray oo la sheekaysan jiray oo wax la alisi jiray oo kadibna waxa weeye waktigii sideetanaadkii lasoo gaaray ayuu horta ninka la yidhaahdaa xasan soo ifbaxay weliba aada iyo aada wuxuu ugu soo baxay dhanka idaacooyinka ayuu si fiican u dhex galay wariyuu noqday xamar buu ka shaqayn jiray markii dambena waxaaba laga dhigayba isku duwaha hargeysa la geeyeyba ma garan aad baan kuu gartay waxaad iga warantaa heesihii iyo suugaantii xasan uu miraheeda tiriyey ama wax ka sameeyey ee lagu xusuusto kuwa ugu waaweyneed adiga xusuusato wallaahi horta anigu anigu anigu horta laba hees baan ka garanayaa heesihiisi caanka noqday hees waa heestan khasna daahir baa qaada oo waxay ahayd heestan la yidhaahdo ammaanadu waa culays cirkiiyo dhulku diiday heestaas ma
garan
hees kalaa jirta oo cabdulqaadir jubaqaadoo la yidhaahda shami labadaa hees baa horta heesihiisa ugu caansanaa heeso badan oo wadaniyana wuu lahaa ma garatay kooxdii halgan iyo waaberi iyo qaadi jireen ma garatay laakiin labada heer oo caanka ah caanka ah oo aad u baxay oo aad iyo aad loo jeclaa oo ilaa iyo hadeerkaan la jecel yahay labadaas heer oo ay midna khasra qaado midna uu qaado cabdulqaadir jubba labadaas hees baan hadda u garanayaa heese badan buu lahaa laakiin labada hees oo hadda aan maskaxdayda ku jiro aad iyo aad caanka u noqday labadaas hees bay ahaayeen ma garataadeen weli lama shaacin wakhtiga rasmiga ah iyo halka lagu aasayo allah u naxariistay xasan ciise cali xasan kuuriya waxaase warbixintan gaaban ee aan kaga hadlayey geerida weriya xasan kuuriya aan ku soo xiraya heesta xaawa oo ka mid a heesaha uu isaga sameeyey uuna ku luuqeeyo allah u naxariistay fanaanka maxamed salebaan tube
waa tahay baha u naxariisto xasan ciise cali kuuriye oo ahaa suxufi sidoo kalena abwaan ahaa waxaa nala socodsinaya warbixintaasi maxamed colod xasan